إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورك مدحديسي mas-uuliyiin isugu jira ajaanib iyo kuwo ka tirsan dowladda federaalka ayaa usbuucan magaalada muqdisho ugu geeriyooday xanuunka korona mid ka mid ah taliyayaasha ciidanka somalilan ayaa lagu soo warramaya inuu u geeriyooday cudurka korona kaasoo lagu aasay magaalada hargeysa qaar ka mid ah dadka ku dhaqana dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato ayaa ka cabanaya baandow ay ku soo rogtay xukuumadda uhuru bulshada ku dhaqana gobolka shabeellaha dhexe waxay aragtiyo ka dhiibteen barnaamijkii taariikhda al-xuruub saliibiyaha ee bishii ramadaan ka baxay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa saacadihii lasoo dhaafay aad u sii korortay tirada dadka maraykanka ah ee u dhintay cudurka korona intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door karoonaa u diyaargarooba isaga oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan mas-uuliyiin isugu jira ajaanib iyo kuwo ka tirsan dowladda federaalka ayaa usbuucan magaalada muqdisho ugu geeriyooday cudurka korona inkastoo ay hoos u dhaceen kiisaska cudurka korona ee magaalada muqdisho haddana waxaa toddobaadkan aad u badnaa dadka xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha ee u geeriyooday cudurkan waxaa galabnimadii sabtida magaalada muqdisho ku geeriyooday safiirkii ururka jaamacadda carabta ee soomaaliya xamuud bin samraan al xuweydi ilo wareedyo ayaa waxay idaacadda alfurqaan u sheegeen inuu ninkan u geeriyooday cudurka korona inkastoo dowladda federaalku ay ka gaabsatay inay faahfaahin dheeri ah ka bixiso xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abuuqeyd ayaa ka tacsiyeeyey geerida diblomaasigan oo uu sheegay inuu soomaaliya ka shaqaynayay tan iyo markii la magacaabay oo ahayd sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii sidoo kale waxaa toddobaadkan cudurka korona magaalada muqdisho ugu geeriyooday wasiirkii dekadaha iyo beeraha ee puntland ismaaciil diiriye gamadiid geeridiisa ayaa waxaa lagu xaqiijiyey qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland oo lasoo dhigay bogga ay ku leedahay facebook qoraalka ayaa u dhignaa sida tan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu ka tacsiyeenayaa geerida wasiirkii dekadaha iyo beeraha ismaaciil diiriye gamadiid ah oo caabuqa covid sagaaliyo toban ugu geeriyooday magaalada muqdisho xanuunka ayaa waxaa sidoo kale magaalada muqdisho ugu dhintay wasiiru dowlihii hore ee cadaaladda ee maamulka hirshabelle xildhibaan khaliif muumin laba-iyo tobankii bishii abril inkastoo toddobaadkan ay jireen xubno ka tirsan shaqaalaha xukuumadda kheyre oo xanuunka u dhintay hase ahaatee geerida wasiir gamadiid ah ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee ku timaada wasiir heer maamul goboleed ah oo caafimaadda u soo doontay magaalada muqdisho xukuumadda federaalka ayaa horey u sheegtay qof walba oo ku dhinta magaalada muqdisho inay u aqoonsanayso inuu u dhintay cudurka korona madaxweynaha dowladda federaalka ayaa korona u arkaa fursad weyn oo uu ku hirgashan karayo hamigiisa ah inuu wakhtiga kororsado isagoo haatan wada olole lagu boombooninayo cudurka si marka uu wakhtiga ka dhammaado uu u sheego inaan doorasho la qaban karin maadaama cudur halis ah uu dalka ka dilaacay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa dhankeeda guddi u magacowday cudurka korona kaasoo haatan ka howlgalaya wilaayaadka islaamiga ah kadib markii uu ku guulaystay inuu helo daawooyin rasmi ah oo lagula tacaalayo cudurka covid mid ka mid ah taliyayaasha ciidanka somalilan ayaa lagu soo waramayaa inuu u geeriyooday cudurka korona kaasoo lagu aasay magaalada hargeysa xubno sarsare oo ka tirsan maamulka ayaa ka qaybgalay aaska taliyo ku-xigeenkii ciidanka asluubta ee maamulkaasi waxaa lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan liibaan fooxle cabdiraxmaan ah ayaa xilligii dowladdii siyaad barre ka soo mid ahaa guutadii koob iyo labaatanaad ee fadhigeedu ahaa gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana uu ahaa nin da-ah sida ay sheegeen taliyayaasha kale maalmihii lasoo dhaafaya ayuu la xanuunsanayay cudurka corona isagoo ugu dambayntiina geeriyooday waxaa isi soo taraya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee u geeriyoonaya xanuunka loo yaqaano coronavirus qaar ka mid ah dadka ku dhaqan dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato ayaa ka cabanaya bandowa ay ku soo rogtay xukuumadda uhuru warbixinta warkaasi waxaa inoo haya maxamed ismaaciil dhulka soomaaliyeed ee kenya haysato waxaa saaran bandow habeenkii ahayd oo maalintii aada u liito dhaqdhaqaaqa ganacsiga dadkan oo loogu marmarsiyooday cudurka korona ayaa sheegaya in hoos u dhac ku yimid dhaqaalahooda amba ganacsigooda waxayna dowladda kenya ku eedeeyeen inay kula dhaqmayso si aada u liidata taasoo keeni karta inay macluul ka dilaacdo wajeer iyo magaalooyinka la midka laakiinse bandowgan dadku waxba kama ubaxay waa sow qof gaajo laba habeen ku joogi kara male dawladdan wax masaacado ay bixini male dadkana bandowaa la saaray masaakiinta وعم شقي سناي همين شقي سناي وجير بيعشرة ترانا هايسا وحاول فحنا بنع بيعشرة ذا وقالوا يقول كان لحر حري أول أول أوف بنع الدراد دكتور وخرس ضد لحر حري وإحنا كلا صعد ملها مقالة ذي وح بحا وح سوقنا مجران ما دام يتأثرت وحوينا بيعشرة دراد أنا لوك داون دراد دبوينا يجي ما بيعشرة حال dowlado badan ayaa iyagoo ka faa'iidaysanaya cudurka korona xayraad ku soo rogay dadka muslimiinta iyo masaajidooda bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe ayaa aragtiyo ka dhiibtay barnaamijkii taariikhda alxuruub asaliibiya ee bishii ramadaan ka baxay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan warbixinta warkaasi waxaa inoo haya cayduruus sabriye dadweynaha ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe waxa ay soo dhoweeyeen barnaamijka tixanaha ah ee taariikhaha ku saabsan islamarkaana ka baxay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan si gaar ah waxay bogaadiyeen barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya ee la baahiyey bishii lasoo dhaafay waxa ay sheegeen in ay ka heleen macluumaadyo badan maxamed maxamuud waaye waana waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada aadan yabaal yani barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij aada u qiimo badan dadka waxaa la fahansiiyey wax badan oo ka daahnaa dadka wixii ogaa waa ogaayeen dadka kalena aad ay ugu dareen qaateen gaaladu dagaalka ay ku wada islaamku ma aha mid hadda bilaabmay waa mid soo jireena waa mid nebigeennu inoo sheegay waa mid ilaahay inoo sheegay waa wax la og yahay in ay cadaawad inoo hayaan weliba intay qarsanaya ay ka badan tahay waxaan ka hadlaynaa barnaamijka idaacadda ka socdo aad ayaa loogu diirsaday wax badana laga fahmay ummadaaba hadda waxaa weeye aan weligoor wax uusan ahaysa maqnaa hadda soo baraarugay waxaan leenahay idaacadda xuruub saliibiya waa in lagu soo celceliyo in lagu soo celceliyo oo dadku aad iyo aad ay u fahmaan xuruubu saliibiya maarta muxuu ahaaye barnaamijka xuruubu saliibiya maarta idaacada maarta alfurqaan kheyr allaha siiye maarta ay ku soo celcelisi aad iyo aad ugu soo celceliso xuruubu saliibiya taariikhdeeda markaan dhegaysanay aad iyo aadan ugu diirsanin toddobaatan iyo laba jir baan ahay laakiin wax diinta islaamka ka sheekeyneeya meesha kasoo bilaabatay oo anaga daharneed xuruubu saliibiya ninkii dhegaysto dib dambe maarta gaal u taageeri maayo hadduu alla ka raali noqdo magacaygu waa cabdi maxamed cali alxuruuba saliibiya waa banaamij aad iyo aad u fiican waa la banaamij aan si fiican ula dhacay weligeedna dee gaaladu ilaa saxaabihii colaadda naga dhexaysay ilaa iminkana dee fara kulul baan isku haynaa marka aad iyo aad baan ula dhacay idaacadda waxaan ka codsanayaa aad iyo aad inay noogu soo celceliso barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya ayaa ka baxay idaacadda islaamiga ee alfurqaan bishii ramadaan ee lasoo dhaafay hase yeeshee codsiyo dhegaystayaasha nooga yimid awgeed ayaa mar kale dib loogu soo rogaalceliyey kaasoo haatan ka socda xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan halka warkaasi aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa aada u sii kordhaysaa tirada dadka maraykanka ah ee u dhintay cudurka korona saacadihii lasoo dhaafay tirada dhimashada ee maraykanka ayaa dhowaan ka gudubtay boqol kun iyadoo la saadaalinayo in boqolaal kale oo kun ay u dhintaan cudurka korona sida dhakhaatiirta laga soo xigtay saacadihii lasoo dhaafay in ka badan kun muwaadiniin ah ayaa u dhimatay xanuunka iyadoo dad badanna uu soo ritay tirada guud ee dadka maraykanka ee u dhintay xanuunka ayaa waxay haatan maraysaa boqol kun toddoba boqol afartan iyo shan kun iyo siddeetan qof dhaqaalaha maraykanka ayaa hoos u dhacay iyadoo dad badan oo hantiilayaal ah ay ku dhow yihiin inay musalifaan oo hantidoodii ay ka baaba'do sababo la xidhiidha dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo inta badan shaqooyinkii oo meesha ka baxay warkii subaxnimo ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa